asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxa ee idaacadda radio kismaayo qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ciidamo tababar ugu soo xiray dalka uganda soomaaliya iyo suudaan oo ka wada hadlaya arrimo muhiima wafdi ka socda wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo garoonka aadan cadde kusoo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayo wasiirka maalgashiga iskaashiga caalamiga ah ee dalka suudaan qodobadaasi qodobo kaloo xiisele ayaad ku dhageysan doontaan warka subax ee idaacadda radio kismaayo
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo laabasho wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilownee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada kambale ee dalka uganda ayaa halkaasi tababar ugu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed madaxweynaha oo si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka caalamiga ah ee magaalada kambala ayaa uga mahad celiyey dowladda iyo shacabka dalka uganda dowrka ay ka qaadanayaan dib u dhiska ciidamada soomaaliya oo si nafhurnimo lebah u wajahaya dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada dhiigoodana u horeeya xoreynta dalkooda iyo xasilinta gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa isdul taagay tayada iyo tababarada ay qaateen guutooyin ka tirsan ciidamada xoogga dalka isaga oo la wadaagay guulaha la taaban kara ee ciidamadu ay kasoo hooyeen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay dib habeynta ciidanka qalabka sida iyo aas-aaska dowladnimada dalkeena iyo guul deg deg ah oo laga gaaray dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa caawa gaaray magaalada kambaala ee dalka uganda waxaana maalinimada berita uu ka qaybgalayaa madaxweynaha jamhuuriyadda munaasabad ay ku qalin jebinayaan cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo tababaro ku qaadanayay dalkan uganda bilihii lasoo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa inta badan safaradiisa waxay ku saleysan yihiin taageer uhelidda dagaalka ka dhanka ah khawaarijta al-shabaab ee dalka soomaaliya dowladda soomaaliyeed ay dooneyso inay ka cirib tirto waxaana dadaalka intiisa badan uu madaxweynuhu ku bixiyaa tayeynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo tababarkooda si ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay isugu filnaadaan amniga qarankana ay ugu filnaadaan khawaarijta dalkana ay uga xoreeyaan ugana cirib tiraan
wasiirada arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya abshir cumar jaamac waxa uu kulan la qaatay sihayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka suudaan ambasador cali al saadiq cali labada wasiir ayaa waxa ay kulan duceed ay ku yeesheen shirka afartan iyo sagaalaad ee golaha wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka oo ka dhacay caasimada dalka muritaaniya ajendaha labada wasiir ay ka wada xaajoodeen ayaa waxaa muhiimada lagu saaray dardargelinta xiriirka soomaaliya iyo suudaan iyo sidii ay uga shaqayn lahaayeen danaha guud ee labada waddan waxaa kale oo ay isla gorfeeyeen arrimo khuseeya danaha guud ee ay labada dal wadaagaan iyaga oo isdhaafsaday aragtidooda ku aadan dhacdooyinka caalamka khaas ahaan xaaladihii ugu dambeeyey ee mandiqada geeska afrika wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa garoonka aadan cadde kusoo dhaweeyey wafdi uu hogaaminayay wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda suudaan wasiirka oo qaabilay wafdigan ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood iyo weliba in ganacsatada reer suudaan ay maalgashi ay ku samaysan karaan gudaha soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay
imaadeen ee, ee, gruubka labaadna hadda galabta ay imaadeen sharaf ayay inoo tahay tani waxay irdaha u furaysaa wadanka aan xidhiirka dheer aan leenahay ee walaalaha aan nahay ee dalka suudaan in ee, oo aan waxbarasho ahaan iyo dhaqan ahaan xiriir weliganba u lahayn in dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo isdhexgalkiisii aan dib u soo celinno oo aan eh, rasiif garayno oo aan maanta noo imaadaan ee, afartan qofood oo maalgashadayaal ah oo danaynaya dalkeena soomaaliya fursadaha ka furan inay maalgashadaan oo ay laba maalmood nala joogaan birita brogramka wuxuu ku bilaaban doonaa brogram soo dhoweyn iyo mataqaanaa ee, warbixinada laisdib dhaafsan doono heshiis aynu wada saxiixan doona labada dal oo ah ee, memorandum of understanding amaba isfaham oo dhanka mataqaanaa ee, xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga la xiriiro kabacdina ganacsatada suudaan ee inoo imaaday iyo ganacsatada soomaaliyeed ayaa birita galabta ilaa iyo maalinta ku xigto sii wada xiriiri doona si loo f- raadiyo fursadahana dhexmari karo fursad aad aad u qiimo badan waaye
ahlaan madani mahdi
waxay noo soo socdaa akhbaaraadkii dhinaca dibadda ah oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka donald trump oo sheegay in talaadada soo socota la xiri doono hase ahaatee xubintii ciyaaraha iyo cabdirasaaq ali cabdulle aad baad u mahadsan tahay axmed cabdi maxamed toronto soo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxee raadiyaha ka simayo codka jubbaland aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamadii la ciyaaray ee horyaalka premier league kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa barbaro la gashay kooxda kubadda cagta ee everton kulan ka tirsanaa horyaalka premier league chelsea everton ayaa barbaro laba iyo laba ah ciyaartooday kusoo dhammaadeen kooxda kubadda cagta ee leeds united ayaa afar iyo laba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee wolvesa hamptom kulan ka tirsanaa horyaalka premier league sidoo kale southamptom iyo weliba een, tottenham ayaa barbaro saddex iyo saddex isla dhaafi waayeen brentford iyo lester citygana la hal iyo hal ayay wada een, ah, barbaro hal iyo hal ayay wada galeen kooxda kubadda cagta aston villa iyo weliba kooxda kubadda cagta ah ee bruzo ayaa saddex iyo labo kaga badisay kooxda kubadda cagta ah ee aston villa kulamada maanta la ciyaarayo ee horyaalka premier league haddaan eegno kooxda kubadda cagta ah een, arsenal ayaa een, la ciyaareysa caawa kooxda kubadda cagta ee crystal balance kulan ka tirsanaa horyaalka premier league manchester city iyo wolverhampton ciyaartoodii waa la baajiyay aan dib idinku celiyo toronto iyo qabaa warka ka dhiman
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena cabdirasaaq cali cabdulle oo inoo s- soo gudbinayay xoogihii ugu dambeeyey ee dhinaca isboortiga madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka donald trump ayaa fariin uu qoray ku sheegay in uu filayo in la xiri doono talaadada soo socota xilli dacwad oogaha new york uu isha ku hayo eedeymo ku saabsan kiis la baarayo oo lacag la siiyey haweenay madaxweynihii hore ku eedeysay in uu la seexday trump ayaa fariintan ku qoray warbaahintiisa true social saacadihii hore ee sabtida wuxuuna ku sheegay qoraalkaasi in si qarsoodi ah loo soo dusiyey oo ay ka mid yihiin xafiiska xeraaliyaha iyo weliba musharaxa ugu cadcad musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ahna madaxweynihii hore ee maraykanka ee lana xiri doono talaadada toddobaadkan fariintan oo ay wakaaladda wararka a f b u dirtay xafiiska xeraalyaha ayuuna xafiisku weli ka jawaabin xubno ku dhow trump ayaa iyaguna aan ka jawaabin arrintaasi oo la hadlay a f b trump ayaa sidoo kale soo bandhigay faahfaahino ku aadan sida uu ku ogaaday in la xiri doono fariintiisa ayuu ku celiyey weerarkiisii aan xaqiiqada ahayn ee ahaa doorashadii madaxtinimo ee laba kun iyo labaatankii ee uu ku ee uu kaga guulaystay madaxweynaha hadda talada haya ee joe baiden saraakiisha ammaanka ee magaalada new york ayaa waday diyaargarow dhanka ammaanka ah oo ku aadan suuragalnimada ah haddii dacwad lagu soo oogo trump inay u diyaargaroobaan waxa aan si rasmi ah weli loogu dhawaaqin wakhtiga ay qaadanayso shaqada iyo sidaa ay noqon doonto dacwadda lagu soo oogayo madaxweynihii hore ee maraykanka waa donald j trump eh warkii subax aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo waa naga intaa warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto inta aan ku kulmayno warkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ma la socotaa halka ay marayso xaaladda siyaasadeed